Naadiga Akhriska iyo Qoraalka Saba, oo ah urur ka shaqeeya horumarinta akhriska iyo qoraalka, ayaa magaalada Kismaayo ku qabtay kulan lagu soo bandhigayay muhiimadda afka Soomaaliga iyo dhaqanka. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa madaxda ururada Jubbaland ee ka shaqeeya horumarinta afka, dhaqanka, iyo suugaanta, aqoonyahano iyo marshaar kale. Aqoonyahan Cabdirasaaq Ismaaciil Maxamed ayaa ka warramaya ahmiyadda afka Soomaaliga iyo dhaqanka.
Horta afku waa waxa bulsho meel wada joogta ay isku xidhi ay ku wada xidhiidho. Soomaalida waxaa jira duunyadu urta isku garataa, dadkuna afku isku gartaa. Dadku wuxuu kaga duwan yahay noolaha kale waa afka. Waad aragtay oo noolaha kale wuu ciyaa codkiisu ma ma kala googo'naa hadda sacu markuu ciyo cod dheer buu jiidayaa xarfo male ma kala googo'naa geelu waa sidoo kale dameerku waa sidoo kale cidaasi wax la fahmi karo oo erayo male aadamigu wuxuu kaga duwan yahay noolaha kale wuxuu leeyahay af uu ku wada hadlo afku wuxuu ka kooban yahay marka ugu horeysa wuxuu leeyahay dhawaaqyo dhawaq ayuu leeyahay dhawaaqyadaasaa waxay sameeyaan xuruu waxay sameeyaan erayo Qaar ka mid ah qorayaasha ku nool magaalada Kismaayo iyo Naadiga Saba ayaa sheegay in kulamadan ay muhiim yihiin.
sida ka muuqatay ciwaankii loogu talagalay barnaamijka waa afka iyo dhaqanka soomaalida runtii muhiimadda iyo mudnaanta afku uu leeyahay iyo dhaqankeenu uu leeyahay qof kasta oo waxgarada uu dareemi karaa muna ku baraarugsan yahay hase yeeshee waxaa jira in beryihii ugu dambeeyey la sheegayo in afkii iyo dhaqankii labaduba ay sii guurayaan kolley mawduuca ka hor dhici maayo oo ustaadka ayaa inoo soo jeedin doona hase yeeshee afka yaan wax yar ka dhihi afka soomaaliga afku horta si guud markii la dhaho af waa lafdhabarta ama waxa ugu muhiimsan ee la dhaho bulshooyinku way ku wada xiriiraan ama wada xiriirkooda ka dhexeeya diintii dhumuca weynayd kuma dhaadanayaan sharaftii ma dhowraan hablo dhowrsanaan jiray afka dhuxul ahaan jiray midab dhiig lahaan jiray dawo dhiijis qaato afka dhiig marsado oo hilib hilibkana dhildhilo oo badankood dhaqaaqo tigtog bay dhex boodeen Naadiga Akhriska iyo Qoraalka Saba ee ka dhisan Kismaayo ayaa muddooyinkan waday kulamo iyo shirar lagu soo bandhigayo ahmiyadda afka Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaalida.